dhegba halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayay wariyaheenna haarun macruuf
maalin wanaagsan magacaygu waa haaruun macruuf halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america stuudiyaha washington nasiib wanaag maanta waxaa stuudiyaha nagu soo booqday xeeralyaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir oo ka yimid magaalada muqdisho magaaladan washingtonna ku sugan mudane axmed cali daahir soo dhawow mahadsanid haaruun adiga iyo bahda idaacadda v o edaba sida wanaagsan oo aad serviskaad ummadda siinaysaan waad ku mahadsantiin waay waxaa jira garsoorka soomaaliya saddex laamood bay dowlad ka kooban tahay hay-adda fulinta hay-adda sharci dejinta iyo garsoorka xaaladda garsoorku waa sidee kabacdina waxaan ku weydiin doonaa kiisaskii musuq maasuqee toddobaadkan dhacay xaaladda garsoorka ee soomaaliya runtii waxaan odhan karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad oo yani uu ka baxaayo marxaladii hore oo uu u gudbaayo runtii marxalad casri ah sidaad ogtahay garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku salaysan nidaamka unitary systemka ama dowladda dhexe ee awooda leedahay hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida wadanku uu u qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa maadaama wadankii uu noqday wadan federaal waxaa jira marka gaab ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoorku uu garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin marka broseska hadda uu maraayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa central union muxuu ahaa federal aan ahayn ku dhisnaa central government ayaa wuxuu u guurayaa federal system government marka waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula shuruucdiisa dejiya u dooda garsoorayaasha iyo xeeraalayaashaba haayar gareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaalaysiiya imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku wuxuu kaloo u baahan yahay in la helo wax la yihahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku salaysan qaab federaal ah isagaana meel fiican buu marayaa hadda oo gebagaba ah oo aan rajaynayno nidaamka markii laisla qaato oo laisla dhameeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid dowlad heer dowlad goboleed iyo mid federaal ah dhinaca kale haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaabaan garsoorayaasha dhibaata ka iman karta soomaaliya sababtoo ah garsoorka iyo siyaasaddii inay kala madax banaanaadaan soo dastuurku saas ma dhigay dabcan horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha madaxweynaha ayaa ayaa magacaaba madaxweynuhuna saddexda awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku siiyahay oo executiveka iyo baarlamaanka iyo iyo muxuu ahaa isheeg iyo judicarygaba qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga wey marka ma aha lama oran karo horta executivekiibaa faraha kula jira garsoorka ama golihii wasiiradii iyo wasiiradii iyo ma ah kuwaasi wax awooda kuma le waa madaxweynaha oo keliya waxa magacaabidda noocaasa samayn kara ama sameeyeyba ama samayn kara taasna waxaa keenaysaa sharcigii golaha adeega garsoorka amin sharcigii la oran jiray muxuu ahaa ii sheegay xeerka nidaamka garsoorka oo wadanku uu lahaa ayaa awoodihiis qaab ka mida siinaya inuu madaxweynuhu samayn karo magacaabidaas iyo isaga oo madaxweynuhu haddana ilaalinayo bacdamaa uu dastuurkii qasab ay tahay oo saddexdii dowladood saddexdii hay-adoodoo dawliga ahaa laga maarmaanka ahaa ay tahay mid ka mida ay maqan tahay inuu buuxiyo firaaqaas caadiyan laakiin waa inuu garsoorka madax banaanaada of course independence of judiciary waxa la yihahdaa ama madax banaanida garsoorku waa waa waa waa sideedaba waa qadiyad muqadas ah waxay marka uga madax banaan yihiin xilligan ma ka madax way ka madax banaan yihiin maxaa yeelay wuxuu u madax banaan yahay garsooruhu go-aanka uu gaaraya isagaa u madax banaan madax banaanida garsoorka ee lagu sheegayo runtii waxa waaye dhabta ah garsoorahaasi galka hor yaalla inuu u madax bannaan yahay oo go-aanka cadaaladda isaga u arka uu ku gaari karo kaas madaxweynena kuma faragelin karo ra-iisul wasaare kuma falagelin karo baarlamanna kuma faragelin karaan wasiirna kuma falagelin karo xataa qofka ka sarreeyo garsoorka uga sarreeya xataa us kuma uu faragelin karo marka madax bannaanida go-aan gaarista way jirtaa ayaga ayaana u madax bannaan inay go-aanka gaaraan ama in maamul ahaan u madax banaanaadaan waa midda u baahan in golaha adeeg garsoorka loo dhiso oo miisaaniyadiisa iyo maamulkiisa iyo dalacaadihiisa iyo anshax marintooda iyo waxaas oo dhan ayagu ay qaabilaan amaa madax banaanida garsoorka ee dhinaca garsooridda ah way u madax bannaan yihiin way haddaan ka hadalno toddobaadkan toddobaad maalmihan soo dhaafnay waxaa la xukumay dhowr qof baa loo xukumay masuq maasuq shaqaala dekedaa shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha biniaadminimada shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda in markii ugu horreysay la xukumo dad masuq maasuq lagu helay maxay uga dhigan tahay garsoorka soomaaliya runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay horta hawshii garsoorka hawl ka mida waay wax cusub oo ma aha oo garsoorku maalin walba ayuu xukumo ridaa xeraalintu maalin walba ayay eedo samaysaa booliska iyo hantidhoorku mar walba ayay soo sameeyaan muxuu ahaa ii sheegay baaris waa wax rotiinka ka mid a laakiin waxaa hadda cusub oo kusoo kordhay waxaa weeye in mas-uuliyiin xiilal qaran hayay in sharciga lagu horkeeno musuq maasuq ay sameeyeen taas waxay garsoorka iyo hay-adahaba uga dhisan tahay uga dhigan tahay horumar weyn oo la gaaray runtii muujinaysana kobaca iyo awood awood awoodeysiga hay-adaha garsoorku ay samaynayaan iyo hay-adaha baaristaba ama waxaa la isku yiraahdo muxuu ahaa rule of lawga ama waxaa la isku yiraahdaba englishka lagu yiraahdo muxuu ahaa ii sheeg hay-adaha oo dhaqangelinta sharciguul weyn bay u tahay runtii garsoorka waa garta kiis waxaa jiray ku saabsanaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mukhtaar mahad daawud oo idinka laftigiinu aada ku eedeyseen xatooyo xolo dadweyne laakiin inkastoo kiiskiisa oo kiisaskan la mid ahaa xukun ma dhicin maxkamadna ma dhicin intaan ka warhayo maxaa ku dhacay kiiskaas annagu haddii aan nahay xafiiska xeraalinta wuu dhammaan waxalla wixii laga maarmaanka u ahaa kiiskaas ama eediisi ha noqoto ama ha noqoto baaritaankiisii gungaarkiisii waanu gudbinay maxkamadda ayaa laga rabaa inay muddayso muddayn unbuuna sugayaa laakiin lagama noqonin maya wax kiis laga noqday ma jiro ilaa iyo hadda sabab looga noqdaana maba maba maba maba jirtaba waa kiis maxkamaduhu iyagaa og shaqadooda waqtiyadooda iyagaa og timingkooda iyagaa og hadba waqtiga ku habboon inay mudeeyaan bacdama uusan xirnayn oo qof hadda banaanka jooga uu yahay oo banaan joog ku jooga kuwa xiran ayaa mudnaanta la siinaya mar walba oo qofka xiran muwaadinka xiran ayaa la hormarinayaa mar walba marka laakiin arrintaasi waxay hortaalaa maxkamadda insha allah way garta arrinta ku saabsan musuq maasuqa dad baa maalintii dhaweyd markii xukunada la riday waxay dhaheen dadkan la xukumay waa dad jagooyin hoose ka haya dowladda garsoorka wuxuu u baahan yahay inuu intaa in ka badan qabto oo musuq maasuqa xafiisyo waaweyn lagu daro waxaa jiray doorashadii aan soo dhaafno oo kale waxaa eedeymo ayaa jiray in musuq maasuq uu jiro xildhibaanada iyo codadka la iibsado hadda laftigeeda eedeymo noocaasa ayaa jira maxaad u eegi lahadihiin xafiisyada sare sideedaba xafiisyadani waxay ku shaqeeyaan case la baaray oo la dhammaystiray inay maxkamadda aan geyno sideedaba maxkamadduna waxay ku shaqaysaa wax loo soo gudbiyey inay go-aan ka gaarto iyadana waxaa laga rabaa marka hay-adaha baarista sida hantidhowrka sida muxuu ahaa ii sheegay trubatariyada ama hay-adda ilaalinta canshuuraha sida muxuu ahaa c i d da ama dembi baarayaalka ama criminal investigation departmentga sida immigrationka kiisaska inay ayagu soo dhisaan oo soo baaraan kadibna xafiiska usoo gudbiyaan waxay soo gudbiyaan anagu deg deg ayaan waanu hubinaa awood baan u leenahay inaan maaragtay saxno wixii ka khaldan iyo wixii ku sax kadibna aan maxkamadda u gudbino marka wixii naloo soo gudbiyey sharcigaan waafajinan marka dhibaatadan codbixintu codadkan la iibsanayo dhinacyo kala duwan baa ka hadlay haddana gobollo kala duwan bay doorashadu ka dhici doontaa hadda waxaa taagan midii koonfur galbeed waxaa ku xigta puntland waxaa kusii xigta jubbaland kabacdina doorashadii qarankaa loo gudbaya marka arrintan ku saabsan xildhibaanada iyo codadka la garanay waa arrin aada u culus gudaha iyo wadanka intaba waa laga hadlay marka xafiiskaaga maadaama guda qarankawaxay u baahan tahay in la caddeeyo anigu waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo caddayn rasmi ah loo helo inaan sharciga horgeyno laakiin wax la yiri iyo wax habeen madow sariir hoosteed laisu geliyey iyo waxaas annaga kuma shaqeyna waxaan ku shaqeynaa wax cad oo la qabtay oo la proof garayn karo oo la caddayn karo maxkamadda horteeda ma aaminsantaa inay jiraan falalkan taasi waa qof walba sidau asaga uu arko aragtidiisa waay laakiin anigu ilaa iyo hadda case noocaas ah oo naloo soo gudbiyey oo caddaymihiisa le nalooma keenin markii naloo keenana sharcigaan horgeynayna kiisaska intaadan ka bixin maxkamadda oon mawduuc kale u gudbin waxaa jiray kiis ku saabsanaa cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasiga sanadkii hore kiiskiisa inta lasoo qabtay kabacdi xabsiga la geeyey markii dambe dambeyn baa lagu sii daayey xagguu ku dambeeya kiiskaas kiiskaas waa kiis isaga nafsadiisu xafiiska uu baaristiisu sameeyey laakiin aan xafiiska dhaafin weli oo aan gaarin ama maxkamad ama meel kale aan loo gudbinin gaarin waaye yani horgeymihii hore uun marka laga reebo keysku waa marna horgeyn iyo waxyaabahaas oo qofka iyo xalaaleyn iyo in baaristiisa la sameeyo iyo waxa marna waa markuu dhammaado oo uu gunaanad u gaaro waxaan ogahay in arrimo badan oo keyskaa ka mid a xal laga gaaray oo ay ka mid tahay dadkii dhintay ama muxuu ahaa iyo kayskaas marka wuxuu u egyahay kays danta guud ee cadaaladda mar walba la eegaya danta guud ee cadaaladda markii la eego inaan kayskaas horey loo dhaqaajinaynin ayo marka maxay tahay sababtu sababtu waa danta guud ee cadaaladda in la eego qaanuun qodobo ka mid a shuruucda qaanuunka ayaana banaynaya in danta guud mar walba waxaa laga horumarinaya danta guud ee cadaaladda wax maa lagu waayay kuma oranayo waxbaa lagu waayay iyo waxbaa lagu helay labada laakiin kiiska ma lalaalay so far kiiskaasi xafiiska u xiray isagoo eegaya danta guud ee cadaaladda waa garta ma la dhihi karaa marka waxa marka hore lagu soo qabtayna arrin siyaasad ku labantay ahayd haddana go-aan siyaasadeed unbaa uga baxay karo lama oran karo lama oran karo kiisasa dil loo haysto ayaa maalin walba ay xalinaa oo marka laga eego maslaxada caamka qof dad dilay ayaa xal laga gaaraa oo aan maxkamad la geynin kadib markii la eego danta guud ee cadaaladda iyo masaalixda guud ee qaranka marka laakiin la eego cadaaladdu sharcigay taqaanaa marka wixii in sharciga sharciga ayay ku qoran tahay qodobka naftirkiisu waxay sharciga ku qoran tahay Oo uu haddaad leeyahay- eegtid xeerkeenna haddaad eegtid qawaaniinteenna waxay ku eran tahay mar walba mar walba waxaa saldhig u ah maslaxada guud ee dalka qodobkee dhigaya in maxaan ku idhahdaa kiiskii saa u cuslaada ama xasaasiya in Ma- ani- anaga kiis noo aan- xasaasi aan ah, maxkamad kiis loo gudbin.
kiis culus iyo kiis noo xasaasi ah, midna ma jiro kiis walba waa xasaasi maxaa yeele muwaadin soomaaliyeed ayuu xorriyadiisa taabanaya muwaadin soomaaliyeed ayuu naftiisa taabanaya muwaadin soomaaliyeed ayuu taabanaya maalkiisa marka eh, kiis aan xasaasi noo ahayn ma jiro laakiin sida lagu xaliyo way badan tahay maalin walba kiisas badan oo iyadoo la eegayo danta guud ee cadaaladda la xaliyaa jiro waa garta qodob ah waxaan rabay inaan ku weydiiyo een, dad waxaa jira een, dembiyo kala duwan ee, loo soo xiro ama niisa ha soo qabato ee, ama booliisku ha soo qabtaan ama laamo kale oo amniga een, ha soo qabtaan laakiin qofka la xiro xabsiga lagu iloobo muddo xabsiga aan la keenin lix bilood ugu yaraan dad xiran baa naloo sheegay Een, maxaa dadka kiisaskooda loo dhammaystir lahayo loo baari lahayo ama maxkamad loo gudbin layahay loo xukumi lahayo ama loo sii dayn lahayo Eh, horta baarista iyo gabagabaynteeda xabsi u gudbinta kala laba way hay-adaha baarista qofku markuu joogo baaris buu joogaa marka loo gudbinayo xabsigana waa mar baaristiisii dhammaatay oo xabsiga loo gudbinayo garsuga uu noqonayo marxaladda oo baaristu ka baxaya wuxuu gelayaa marxalad uu garsuga noqonayo muddo ayuu sharcigu baneeyaa mid walba oo uu leeyahay muddadaas waa in qofkaasi baaristiisa lagu gabagabeeyaa ama muddo waa in maxkamad lagu horgeeyaa oo garsuga ka baxay qaanuunka uu tilmaamaya inta badan inta aan anigu ogahay inta badan eh, qofka lasoo xiro muddo xalaaleyn deg dega ayaa la qaataa oo sharcigu u banaynayo ama nabasgudda ha soo xirto ama ha soo xirto eh, hay-adaha kale ee baaristu ha soo xiraan muddo xalaaleyntaasi qofku waa lagu hayn karaa inta uu garsoora loo geynaya garsoora u ogolaanaya Waa garta.
ayadoo baaristii socota haddana wuu weydiis hadday ku yaraato muddadii haddana wuu weydiisanaya waxay ku xiran tahay nigerka keyska ayay ku xiran tahay aad baad umahadsantahay xeerlaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir adaa mudan waa mahadsantahay baarak allah kaasi waxa uu ahaa xeerlaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaalada washington waa anigoo haaruun macruufa mahadsanidin
aad buu mahadsan yahay haarun oo la socodsiinaya barnaamijkaasi martida microfoonka laad ka dhegeysanayseena waa v o a washington